qaar ka mid a madaxda wadamada bariga afrika ayaa goobjoog ka ahaa munaasabad si heer sare ah loo soo agaasimay oo galabta lagu qabtay aqalka madaxtooyada uganda ee magaalada entebe intii ay socotay munaasabadda ayaa madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxa uu qalinka ku duugay axdiga ay ku dhisan tahay dalladda dhaqaalaha ee ay ku bahoobeen dalalka bariga afrika ee marka lasoo gaabiya la yidhaahdo e a c oo soomaaliyana ay dhowaan ku biirtay madaxweynaha uganda yoweri museveni ayaa munaasabadda martigeliyey waxaana xafladda shirgudoominayey madaxweynaha sudaanta koonfureed salfakiir mayardiid oo hadda ah shirgudoonka madaxda ururkan heshiiska kubiirista soomaaliya ee e a c ayaa waxaa madaxweynaha soomaaliya la saxiixay madaxweynaha sudaanta koonfureed salfakiir oo ay u soo wakiisheen madaxda wadamadan iyadoo uu marag ka ahaa madaxweynaha uganda yoweri museveni waxaa kaloo munaasabadda saxiixa ku sugnaa xogayaha guud ee ururkan e a c doctor peter mutuku mathuki iyo marti sharaf kale shir madaxeedkii saddexiy labaatanaad ee madaxda wadamada ku bahoobay e a c ayaa shir ay ku yeesheen afar labaatankii bishii nofembar ee lasoo dhaafay ku ansixiyey in soomaaliya ay noqoto waddanka saddeedaad ee ku jira ururkan muddo lix biloodah gudahood oo ka bilaabmaysa saxiixa heshiiska maanta ayaa soomaaliya laga doonayaa inay ugu soo gudbiso xogayaha guud ee ururkan e a c dukumentiyada kale ee muhiimka u ah ku biirista ururkan iyo waajibaadka soomaaliya ka saaran sida uu qorayo warmurtiyeedkii ka soo baxay madaxdii e a c ee ku shiray caruusha afar labaatankii nofembar golaha wasiirada wadamada ku jira e a c ayaa sidoo kale la faray inay soo saaraan qariidada ah ku biirista soomaaliya ee bulshada bariga afrika islamarkaana ay warbixin u soo gudbiyaan shir madaxeedka xiga e a c ayaa waxay hore uga koobnayd wadamada kenya ethoobiya uganda tanzaniya sudaanta koonfureed jamhuuriyadda dimuqraadiga congo burundi iyo ruwanda soomaaliya ayaa ku noqonaysa waddanka saddeedaad dhammaadkii munaasabadda ayaa waxaa lagu soo bandhigay qariidad juquraafi oo cusub oo muujinaysa wadamada e a c ku jira oo hadda soomaaliya lagu soo daray dowladda soomaaliya iyo ganacsatada soomaalida ee ganacsiyada kala duwan ku leh bariga afrika ayaa ku biirista soomaaliya ay ku biirtay dalladda bulshada bariga afrika u arka fursad cusub oo u dhalatay ka kobaca dhaqaalaha soomaalida iyo isdhexgalka bulsho